أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda liidada soomaaliya oo sheegtay inaysan suuragal ahayn in dowladda xabashada etoobiya ka tanaasuso qaadashada badda soomaaliya khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa dowladda saliibiyadda kenya iyadoona mooshin laga keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaas faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo weero lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga kufaarta kenya kulan wadatashi ah oo looga arisanayo horumarinta bey-ada oo kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada gedo jabhadda faano oo jartay waddooyin muhiim ah oo isku xidha magaalooyin muhiim ah xilli dagaalo culus ay ka socdaan gudaha dalka etoobiya wilaayada bakool oo dowla diini ah usoo gebagabaysay ardayda wax ku bartay iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka gacanta ugu jira cadowga allaaha
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan kooxda liidada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan suuragal ahayn in dowladda xabashada etoobiya ka talaasusho qaadashada badda soomaaliya walaalkan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya ayaa warays uu bixiyey ku sheegay in dowladiisa ridada ah aysan wax rajo ah ka qabin in dowladda xabashida etoobiya ee uu abey axmed ra-iisul wasaaraha ka yahay ay ka laabato heshiiska muuse biixi si dhankooda heshiiskaas ugu bedelaan xabashida mid kale oo bad lagu siinayo wuxuu wasiirkan murtadka tilmaamay in kooxda ridada ah ay ka rajo dhigtay xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka abey axmed iyo sidoo kale heshiisyada lagu raadinayay inay etoobiya ka laabato heshiiska muuse biixi la gashay ee badda lagu siiyey go-aanka xukuumadda adis ababana uu yahay fulinta heshiiskaasi arrintaas way runtii ma dhicin sababtaysa u dhacayna waxaa weeye ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa runtii dariiq qaldad oo qardajeexa oo xiriirkii soo hagaagayay soomaaliya etoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobolada waqooyi ee soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana soomaaliya waxay tahay ayuu u bareeray marka aniga ima muuqato in uu dariiqaas qardajeexa inta ka soo jiireeyo oo dowladda soomaaliya soo ingi jiray ama las xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas hadalka murtad axmed macalin fiqi ayaa kusoo beegmaya xilli uu fashilmay wadahadaladii ay garwadeenka ka ahayd dowladda turkiga ee la doonayay in etoobiya lagu siiyo bad kale oo ka mid ah khayraadka ummadda soomaaliyeed si maamulka abiy axmed uga noqdo heshiiskii uu lasoo galay maamulka somalilan saxiixa heshiiskaasina ay yeelato kooxda ridada soomaaliya khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dowladda saliibiyadda kenya iyadoona mooshin laga keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaas cali aadan cabdulaahi caliyara ayaa inoo faahfaahinayaa xiisado siyaasadeed ayaa mar kale dib uga soo cusboonaaday waddanka kenya kadib markii xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi ay bilaabeen mucaarad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda saliibiyadda kenya ninka lagu magacaabo rigathi gajagwa ayaa loo qiibiyey xildhibaanada dawaaqiidda baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada nairobi in ka badan laba boqol iyo afartan xildhibaan ayaa saxiixay mooshinka lagu ridayo madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya iyadoo lagu eedeeyay anshax xumo iyo jebinta dastuur gaaleedka wadankaasi u degsan xubnaha mooshinka wada ayaa qorsheynaya in mooshinkan la horgeeyo baarlamaanka maalmaha soo socda khilaafka u dhexeeya william ruuto iyo ku-xigeenkiisa ayaana gaaray meeshii ugu saraysay madaxweynaha kenya ayaana ku-xigeenkiisa ku eedeeyey inuu dhex dabaashay faquuq uu kula kacay mid ka mid a qowmiyadaha gaalada ee wadankaasi dega uuna kaalin ka geystay kicinta rabshadihii ka dhashay mashruucii kordhinta canshuuraha ee khallaasaha ka abuuray dalka kenya warbaahinta maxalliga kenya ayaa sheegtay in xubnaha baarlamaanka ay meel marin doonaan mooshinka ka dhanka ah ku-xigeenka ruuto dadka dhaliilsan mooshinkan ayaa sheegay in lagu haysto taageeradii uu taageersanaa dadkii ka banaanbaxayay canshuuraha kenya tanina ay tahay mooshin siyaasadaysan rigaati ayaa sheegay inuu meel iska saari doono xildhibaanada mooshinka wada isagoona ku eedeeyey inay tahay arrin siyaasadaysan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar la beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ka hor jira gumaysiga kufaarta kenya walaalkan yaasir maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya
ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar isugu jira dagaal iyo qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay halka loo yaqaano buurta caligaday ee xaafadda xoosh ee degmada dharkiiley ee magaalada muqdisho waxaana dhawaqa rasaasta iyo jugta qaraxa si aad ah looga maqlayay qaybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaasi waxay andalus u xaqiijiyeen dhimashada saddex askari oo murtadin ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen qoray ak afartan iyo toddoba iyo booshkiisa iyagoona dab qabadsiiyey goobtii murtadiinta isbaarada u ahayd shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada bulomareer madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada waxaana dab ka kacay gudaha xerada sidoo kale shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ku sugnaayeen qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale oo laba ka mid ah garaab tahay isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu gelinkii dambe ee shalay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka number konton waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen eeraboorka magaalada kismaayo kaasi oo saldhig u ah saliibiyiinta maraykanka kuwa kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxayna madaafiicdu ku wada dhaceen gudaha garoonkaasi mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhaamaase ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya deegaanka waxaa ka dhacay dagaal culus waxaana jira khasaare saliibiyiinta gaaray howlgalladani ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay laba jibaareen weerarada ka dhanka ah cadowga allah
aad buu u mahadsan yahay walaalkan yaasir ayuu kaasi ahaa dhanka kale qaraxay mujaahidiinta maanta ka fuliyeen gudaha magaalada dhowbley ayaa lala egtay goob isbaaro ah oo maleeshiyaadka riddada u tiilay magaaladaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena ku dhaawacmay dhanka wilaayada shabeellaha dhexena qarax mujaahidiinta ay maanta ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaro u tiilay magaaladaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari waxaana ku dhaawacmay saddex kale kulan wadatashi ah oo looga arrinsanaya horumarinta bii'ada ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada gedo warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan casaam carafaata waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado uwaasyada nabadoonnada iyo ganacsatada kaasoo ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gado waxaana looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta bii'ada iyo qodobo kale oo aad u badan iyaduna shirkan uu socday muddo saacada ah gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay ugaasyada nabadoonnada waxgaradka iyo ganacsatada degmada ceelcadde iyagoona ka hadlay waxyaabihii kulanka looga hadlayay ee u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaan shir wada lahayn maamulka gobolka gedo walaayada xarakada shabaab iyo deegaanka ceelcadde odayaashiisii guud iyadoo looga arrinsanhaya arrimo fara badan oo maslaxadda ummaddu ay ku jirto waxaan ka wada tashanay deegaanka horumarintiisa yaa looga wada tashaday waxyaalihii laga wada tashadayna alla mahadiis waa laysku afkartay deegaanka in hore loo mariyo gobolka waxaan ka wada hadalnay nabadgelyada gobolka iyo horumarka gobolka jidadkaan ka wada hadalnay buundooyinkaan ka wada hadalnay xoolaha sunta dhammaynaysaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay waxbarashada maamulka gobolka iyo odayaashu meel fiican bay wax dhigeen geeli arigii waa dabargo'ayaa loodina waa dabargo'aysaa waxaana ogaanay waxay ku dabargo'ayaan sun wadanka la keeno sunta in layska ilaaliyo oo xoolaha laga ilaaliyo kulankan wuxuu ahaa kulan qiimo badan waxaana ka soo qayb galay odayaasha degmada ceelcadde heer gobol iyo heer degmo waxayna la shiraayeen walaayada gobolka uu soo gaaminayo waaligeena luqmaan abu anas waxyaalaha diiradda lagu saarayna waxaa ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa warqaadasho guud iyo xog isweydaarsi guud bacdigeed wuxuu ahaa horumarinta bey'ada iyo deegaanka qodobka labaadna wuxuu ahaa see looga hortegi karaa qulqulka qaxootiga aan xadka lahayna tirada qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadkan dee muslimka ah oo ay cadaadinayso ridada darqiyaha ay u taagan tahay seebuu dadka shacabka uga badbaadi karaa maxaase xal u noqon karo ilaa fadliga arrintaas aad baa loo niqaashay waxaana ka soo baxay qodobo muhiima kulankaas wuxuu ka dhexeeyey duqowda iyo waxgaradka iyo walaayada gobolka uu waaliga inaga go-aanis u hogaaminhayo kulankaas wuxuu ka sii jooday sidii aan wax wada qabsan lahayn horumarna u gaari lahayn dadkanaga iyo ummadanadana aan wax wacyigelis u gelin lahayn kulankaas waxyaalahaas badan buu kasii jooday inta iyada dhan waa isku ittifaaqnay waxaan kale oon isla soo qaadanay gaala meelay joogtaba inaan ku jihaadno dalkanaga iyo dadkanaga iyo diintana inta inaan ka dhacsanno inaan u midowno kulankanaga waxyaalahaas uu kasii jooday waxa iyagahaana waa noo wanaag baa noogu dhammaadeen alxamdulilah waa arrin cusub oo aad yadadiila u leh oo ay ku diirsadeen dadweynaha ku degan degmada ceelcadde arrintaasna waa arrin loo baahnaa oo la sugayey waxaa laga hadlay wadooyinka waxaa laga hadlay waxbarashada waxaa laga hadlay caafimaadka waxaa laga hadlay dhammaan wanaagyada in la isu kaashado oo wanaag la isu kaashado tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan iyo horumarinta ganacsiga aad looga hadlay sida jidadkoo kale ee sida waxa aan ku habboonayn ganacsiga shirkan maantaan isugu imaanay waxauu ahaa shir weyn oo ballaaran isugu timid ganacsatada degmada ceelcadde iyo wilaayada gobolka oo hogaaminayo waaliga gobolka waxaana looga hadlayey oo looga niqaashayey sidii wixii horumar u ah dadka iyo deegaanka waana laga wada hadlay alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan oo aad iyo aad u tayaysan baa looga niqaashay kulankan ayaa qayb ka ah kulamada ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegado kaas oo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada jabhadda faano ayaa jartay wadooyin muhiim ah oo isku xidha magaalooyin muhiim ah xilla dagaalo culus ay ka socdaan gudaha dalka itoobiya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
sida ay tibaaxayaan xogaha laga helaya gudaha dalka itoobiya ciidanka faano ayaa sii xoojiyey weerarada ay ka wadaan gobolka amxaarada iyagoo beegsanaya waddooyinka muhiimka ah ee isku xidha magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi sida xoguhu ay tibaaxayaan waddooyinka hadda la gooyey waxaa ka mid ah kuwa isku xidha magaalooyinka adisababa iyo bahardaar waxay dhanka kale sheegayaan warbixinno ay daabacayaan qaar ka mida warbaahinada ka soo baxa dalka itoobiya in maleeshiyaadka faano ay sii laba jibaareen muddooyinkii dambe weerarada ay ku kulaalayaan magaalooyinka hadda gacanta ugu jira ciidanka abey axmed waxaa hadda lasoo warinayaa in xoogagga faano ay la wareegeen gacankuhaynta tuulooyin dhowr ah iyo waddooyinka muhiimka ah taasoo keentay iska horimaadyo dhiig uu ku daatay waxaa sidoo kale jira mudaharaadyo ay dadweynuhu ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin ammaanka sii xumaanaya ee waddanka itoobiya iyo sida abey axmed waddankaasi uu lugaha musiibada ugu geliyey tan iyo markii uu kursiga ku soo fadhiistay sannadkii laba kun siddeed iyo tobankii waxaana la aaminsan yahay in haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto ay itoobiya sannadaha soo socda noqon doonto mid xitaa weyso deymanka yaryar ee ay ka helaysa dhanka caalamka maadaama waddankuba uu noqday mid colaaduhu ay qarqinayaan marba marka ka sii dambayso wilaayada bakool ayaa dowla diini ah u soo gabagabaysay ardayda wax ku bartay iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka gacanta ugu jira cadowga allaaha warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxameda waxay ahayd dowro socotay muddo laba maalin ah islamarkaana loo qabtay ku dhowaad boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo qaarkood ka yimid magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo beledweyne dowrada waxaa bixinayay mas-uuliyiin ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka islaamiga iyo culimaa uddiin waxaana culimmadaasi ka mid ahaa sheekh abu muslim sheekha ayaana ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan dhagaraha gaalada ee loogu soo hoosqariyo waxbarashada ada muslim ite magaaga hibalowla araaw matoor gaale ayla ka saarnaay manhajkiina walkain sheegi reewinka ma eree doy daag aha dareenka ka daag dhallinyarada weliba goobaha walbarashada ka kooyan dadka wilaayaadka roogan waba iga dhig dalka baydhowyoon ay hamar iyo beledweyne ka kooyan gaar ahaan mayn lahaa inis barbar dhig dhallinyarada ad beledka unka kooyti muslimiintii raayada ka hoos nool walbarashoodii oo fiiri haan ad hegeli roogdan walbarashoodii oo fiiri haana sayti manhajka walaalka baradaw fiiri hadhaad waa ku bah manhajka walaalka baradaw intana fiiri dhaqanshoy akhlaaqdii hegi hegin inis fiiri walbadan hakiin bahe adaa inis ogayna tabeele ameerikaan aydhakee walanay adaa inis ogayna kirishtaan innaga tooy adaa inis ogayna gaalanan difaacow innaga tooy ilaahay mayleya naftin iyo helkiinka badbaadiya geega waddanka gaariha ka duuli duulanka badanya dhaqaale iclaam siyaasad dhaqan meel kasta yahgale gaar ahaan hadda mayna qusiya walbarashooda nan dhallinyaro ete walbarasho weydiya inta idin latee walbarasho sunqe inqaadatoy nabigaana sal lla alay slam ereey كلكم راع دمانتين ولا لسندري وكلكم مسؤول عن رعيته نم ولا لندري لندري نن كس مسؤول نفتا مسؤول كت إلهي ما نقيم هو بده هرسل أنت حق ملكين أداينا ها حق إباطلك هو ملكين أداي ما حق أن روايتي ما يباطلك كينجي intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaysatay dowladda ayaa ka warramay waxyaabaha ay faa'iideen iyagoona u mahadceliyey maktabka tarbiyada wilaayada waxaan ka imaaday xamar meelaha jaamacan kusoo baranay kadib fasaxyaan soo qaatay keliya halkaan u imaaday gobolka boqol aan imaaday marka dowladana noo qabto laba beri ah waxyaaba badan aan ka faa'iidnay culummo badan ay noo imaadeen oo noo dhigayeen maadooyin kala duwan haddana wax ka tabto waxaa ka mid ahayd asalka islaamku uu meeshuu kasoo bilowday iyo waaqiga hadda taagan iyo waaqigii hore si lasu jaangoynay iyo afkaarta hadda socoto oo madaarista ah iyo waxyaaba badan aan ka faa'iidnay alxamdulilah waanu ku qanacnay waliba kukuway magaalada baydhabo ardeehay waliba fasaxankabahay degmada tieglow ee wilaayada bakool alislaamiya waliba haneen gebagabowtay dowro oo lamaalin haneen sooti oo shalay haneen bilaawtay wilaayadan eedan kama hasanto walbadan ku faa'iidnay geeg oo hadda marka haneen gebagabowyaasi ee waliba lahan dhexdhakaay su-aalo oo ilaa dhowr su-aalood ee aan waliba kuma tahay ardayda oo ku faa'iidaysatay su-aaladaasi su-aal oo maadadka mistriga ee ka jartay su-aalasa ku jawaabi waana halayala jawaabteen haleel waliba gaaday abaalmarin oo wilaayadan eedan kama hasanta martiqaad feelinin samayti maasha allah kulanka lala yeeshay ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulaadka magaalooyinka waxaa sidoo kale barbar socday dacwatu shaaric ay kasoo qaybgaleen bulshada qeybaheeda kala duwan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa fagaaraha kala hadlay bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawala dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh